Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kusoo xiray tababar ku saabsan dhexdhexaadinta wadahadalka nabdoon kaas oo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka, haweenka iyo dhalinyarada. Xiritaanka tababarka ayaa waxaa Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Cabdiweli Xuseen Jaamac ku weliyey agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda Cabdulaahi Cabdulqaadir Aadan Qanuuni. Tababarka ayaa intii uu socday waxaa xoogga lagu saarayay horumarinta xirfadaha dhexdhexaadinta wadahadalka nabdoon. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Cabdiweli Xuseen Jaamac oo soo xiray tababarka ayaa dadkii ka qayb galay kula dardaarmay in ay uga faa'iideeyaan bulshada.
waxay la tahay waad wada aragteen wax kalena ma ahayna shaqooyinkii aada bulshada u hayseen baan inii casriyeynay oo aan inii suurogelinay inaanu nidaamka waafajinno odayaasha iyo dhallinyarada iyo haweenka maalin kasta way qabtaan shaqadan bulshaday ku dhex jiraan waxayna ahayd ujeeddadu in dadka la baro sida loo wada hadlo hadal aan xaraf lahayn in lagu hadlo si nabdoon in loo wada hadlo taasina ay suuro geliso inaan wax dagaala iyo biiloons iyo dhib aysan dhicin ee mujtamaceena uu noqdo aakhirka mujtamac ilbaxa oo wada hadla oo khilaafkooda dhex mara oo maalmiga ama yoomiga ah ku dhammaysta si nabada oo hadallo aan xaraf lahayn isu tanaasula horey baan mataqaanaa u sheegnay haddana waan ku celinaynaa marka insha allah hadda barnaamijka maaqsaakay wuxuu ahaa ujeedadiisu inaan xirro oo aan ogaano inaan wax waxqabanay dee inaan waxqabanayna idinkaa markhaati ka ahaa oo subax kasta kusoo kalahayay oo macallimiinta dhegaysanayay khubrada bixinaysa casharada oo doodo iyo su-aale ka ka ka jeedinayay marka aada baad ugu mahadsan tihiin dhegaysigaa qurux badan uu dhabaradayga aada u soo dhabaradaygteen inaad maalin kalba timaadaan oo si aada macnaha wax uga faa'iidaysataan aada baad ugu mahadsan tihiin